بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين باب الحداء للنساء حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال وكان أنجشة يحدو بالنساء وكان حسن الصوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير الحداء للنساء alxudaa macnaheedu horeyn usoo maray xadiidka iyo baabka laftiisa macnihiisu waxa weeyaan xudaagu waa geela in loo heeso marka de kolley geeli baa loo heesay unbaa lagu idhahdaa af soomaaliga magac gaara ma laha marka uu soconayo geelu amba awrka uu wax sido ee uu socdo si aanu u daalin waata loo heeso geelu markuu cabayo waa loogu heesaa markaa taasaa la yidhaahdaa alxudaa linnisaai haweenka bimacnaa haweenka haweenku masalan gaadiidka ay saaran yihiin in loo heeso anas haabit wuxuu leeyahay anas ibn maalik wuxuu ka warinayaa wuxuu yihi anas bara ibnu malik waa walaalkii ninkii geesiga ahaa wuxuu ahaa kaana yaxdu birijaal ragga waa la socdo safar baa lagu jiray markaa geela iyo gaadiidka raggu ay saaran yihiin waxa ugu luuqeynayo ugu heesayey bara ibnu malik wa kaana anjasha anjasho ninka la yidhaahdaana yaxduu binnisaa gaadiidka haweenku ay saaran yihiin buu waday oo u heesayey wa kaana xasana asawt waxaanu ahaa nin aada u cod wanaagsan oo cod toolmoon faqaala anabiyu sala allahu calayhi wasalama dabeete nebigu wuxu uhi yaa anjasha ruwaydaka sawqaka bilqawaariir qururadaha quraaradaha aada wado waditaankooda u aayar u kaadi quraarada waxaa looga jeedaa waa haweenka yaa yaanu qalbigu yaanu dilaacine amba qalbigu yaanu jabine waa quraarade heestan iyo codkan maaragtay quman ee toolmoon ee toosane wanaagsan u kala kaadi bay ka dhigantay oo dumarku had iyo jeer codka wanaagsan iyo fanaanka iyo kuwa heesa iyo luuqda iyo xisaabaha lagama soo gaadho markaa wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam u kaadi amaba waxay leeyihiin culimmadu waxaa loo jeedaa sida gaadiidka raggu ay saaran yihiin siduu u kadlaynayo u ordaayo yaanu ula cararin uma adkaysan karaane uma adkaysanayaano way ka jilicsan yihiin raggee markaa dee geelii loo heeso gaadiidkii wuu kadlaynaya wuu dheeraynaya u aad yar labadaba waa layidhi laba jeeroodba naxariis baa ku jirta iyo iyo daymood meesha waxaa loo baabaystay waxay tahay inay bannaan tahay xataa qofku haba cod wanaagsanaadee inuu u heeso geela oo uu ku ku luuqeeyo markaa taas waxaa laga qaadanayaa waxyaabaha hees hawleedda la yidhaahdo oo dhan ama geel ha cabaayo amba maaragtay hasoo ha aroorinaayo amba ha soo caraabinayo amba ceel ha qodaayo qofku amba guri ha dhisaayo heesaha loo qaado ee dadku ay isku maaweeliyaan haddii aanay wax fawaaxisha iyo wax xumaana haddaanay lahayn wax dhibaataho ku jiraa ma jiraan layskumana diidana oo heestii laysku haystay ugu yaraan ama xaaraantaba ahayd ma soo gudagelayaan keliya wuxuunbaa laga ilaalinaya waxyaaba xaaraana inay heesahaasi faan iyo qabiilcay iyo waxyaaba nocaas dhisidoodu xaaraanta u ah in la soo dhexgeliyo baa-un alghinaa heesaha heesaha iyo xukunkoodu heesu ma xaaraanba mise waa xalaal xadaanaa xafsun ibnu cumar qaala xadaanaa khaalid ibni cabdillaah qaala akhbaranaa caطaa ibnu saa'ib can saciid bni jubayri can ibni cabaasin fii qowlihi caza wajal cabdillaahi bnu cabaas wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiidi liyudila can sabiili اllah wuxuu aayaddaa qur-aanka wuxuu u deli wuxuu ku macneeyey alghinaau wa ashbaahuhu waa heesta iyo waxyaabaa la halmaala waa heesta iyo wixii lamida wa min annaasi dadka waxaa ka mida man yashtarii qof gadanaya oo qaadanaya lahwa alxadiid xadiiska amba sheekada iyo hadalka lahwigiisa iyo waxba maaratay waxyaabaha aan macnaha samaynahayn baa lahwi la yidhaahdaaye liyudila can sabiili illaah si au dadka ugu uga lumiyo jidka ilaahay uga habaabiyo cidda waxaa samayn kartaa ee qofka ilowsiin kartaa xuska ilaahay iyo jidka ilaahay waxyaabaha habawsi qofka ilowsiin kara waxaa ka mid a alghinaau wa ashbaahuhu waa heesta iyo waxyaabaha shabahee lamida xaggee ka shabaha xagga habdhaca iyo luuqda iyo heesta iyo sawaxanka iyo maaragtay waxyaabaha la garaaco mise xagga maqsuudka iyo ujeeddada miy waxa loo jeeda waa agga maqsuudka iyo ujeeddada waxyaabaha dadku ay xiiseeyaan ay ka daba dhaceen ee dadku ay ku mashquulaan ay ku ilaawaan waajibaadka wa ashbaahuhu bay soo gudagelaysaa kubaddii baa ka mida kubaddii baa ka mida qofka waxaa laga yaaba waajib u yaallay inuu ku ilaawo kubaddu daawanayo amba kubaddu ciyaarayaba kubaddii wuxuu gelayaa salaada makhrib kadib waase maanta loo badanyay garoommada dabeetana salaaddii ceshaay baa ugu soo gelaysa ma tukanayo qofka ama dee wixii maalintii dhawata ka dhacay garoomada amba stadiumka weydinkii ogaa salaada casar lama tukan jirin dee dadka in yar baa tukan jirtay bal waxaa la sheegaya dad fara badan oo dhalinyaro ahoo intay soo daadegaan xagga hoose ku tukanaya baa la sheegay laakiin dadka boqolkii majoritygooda xataa kuwii salaadda sida caadigaa u tukan jiray may tukanahayn tarabunkasa la fadhiya waa la alaamaya waa la qaylinaya waa la cabaadaya salaaddii casr way ku dhaafaysaa salaaddii maqrib baa la isla soo gaadhaya qaarkood intay soo socdaan ee soo habqamayaan baa salaaddii maqribna ay dhaafaysaa ceshaa'iga allah u naxariisto marka dee taasoo kale waa waa ashbaahuhu marka waxaa laga eegaya waa xagga maqsuudka heesaha waxyaabaha loo joojiyey waxaa ka mid a waajibaad qofka u yaalay ayay dhaafin kartaa xadaثna mxamed بن سلام qاaل أخbarna الفazاriي و abu معaaوiية qاaل أخbarna kinاn بن cabd اللahi الsahمi عan cabdiرaحman بن cawsajة عan الbarاء بن cاazibi qaala wuxuu hi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi ufshu السalaama taslamu salaamta dhexdiina ku faafiya waa badbaadi doontaane xadiiskaa hore waa xadiis صaxiixa xadiiskan laftiisuna waa xadiis kaloo isna xasana oo sugan ufshu salaama salaanta faafiya taslamu waa badbaadi doontaane lannu assalaamu waa ismu min asmaa illah wayna ka sheegnay waa magac ka mida magacyada ilaahay waalasharatu sharun cabafka iyo iska cayaayarka iyo lahwiga oo lagu talax tagaana sharun waa shar waxaan macna samaynahayn oo waxba aanay ka hoosayn oo qofku wakhtigiisa uu ku lumiyaana iyaduna waa shar wuxuu ujeedaa dee macno weyn samayn mayso qayno iyo qaylo iyo nin meel ka hadlaayo heesaya qof isruxaya macno weyn samayn maayo wixiisu waa sharun xadaanaa cisaamu qaala xadaanaa jariiru can salmaan salmaan alalhaani can fudaalata bni cubayd wa kaana majmacan min almajaamici wa kaana bimajmacin min almajaamici baa mala qaarkood qoran soo maha wa kaana bimajmacin min almajaamici wuxuu joogay meel dadku ay isugu yimaadaan meelahay dadku isugu yimaadaan meel ka mida majmac waa meel dadku ay ku soo urureen wa kaana wuxuu ahaa bimajmacin mid jooga meel la isugu soo ururayoo min almajaamici ka mida meelaha la isugu soo ururo qaarna waxay ku macnayeen wa kaana majmacan min almajaamici isaga laftiisa dadka waxyaabo fara badan isu keenay ayuu ahaa oo dadka qaar baa hadiye iska mawsuuci baa iminka la yidhaahdaa mawsuuci mawsuucigu waxa weeyaan waa qofka waxyaabo kala duwan yaqaana intaasoo mawaahib fara badan leh kana ku fiican kana ku fiican kana ku fiican waa farsamo yaqaan waa waxa weeyaan waa sheekh waa xisaabyahan waa hogaamiye waa siyaasi qof waxyaaba saasoo kala duwan amba culum fara badan oo kala duwan yaqaana dhowr dhowr cilmi yaqaana laakiin waxaa saxa taa hore majmacan min almajaamic fabalagahu waxa soo gaadhay anna aqwaaman dadka qaarkood yalcabuuna inay ku ciyaaraan bilquwa waa nardigii kanu sheegayna waa shaxdii ee shaxgaalaadii faqaama wuxuu kacay khadbaanan isagoo cadhaysan fayanhaa canha ashadda annahyi diidmada ugu dambaysana reebayo xaaraantinimaynay war waxaa iska daaya waa xaaraan aad buu uga cadhooday ciyaaritaanka la ciyaaray uma qaala wuxuu yidhi alaa ina allaaciba biha qofka ciyaaraya la ya'kulu wuu cunayaa qumraha qumrigeedu waxa weeyaan waa magsabkeeda waxaa ka soo baxa waxay dhasho ka aakili laxmi khinziir sida uu cuno ninka hilibka doofaarka cunaya oo kale bimacnaa ninka hilib doofaar cunaya maxalaal buu cunaya mise xaaraan xaaraan buu cunaya ninka khamaar waxyaabaha nardiga amba shaxda oo lagu khamaarayo qofka ciyaaraya ee wax ka cunaya wuxuu cunayaa hilib doofaar oo kale bimacnaa wuu xaaraantinimeeyey bay ka dhigan tahay asarku waa daciif macnihiisuna waa saxiix baabu man lam man lam yusallim calaa asxaabi nard qofka dadka qolyaha shaxda ciyaara ee ku qamaara shaxda qofka aan salaamin xadaثna cubayd الlahi بن سacيidi عن الqاsim بن الxakم الqاضي qala أخbarana cubayd الlahi بن الwlيid alwaصاfi عan الفضyل بن mسلm عan أbiهi qaala wuxuu uhi kana عaliyu radيa الlahu taعaalى canhu cali بn abi طaalib wuxuu ahaa إida kharaja min baabi اqasri qasriga qasrigii madaxtooyada weeyaane markuu ka soo baxa albaabkiisa fara'aa uu arko أصxaaba الnardi dadkaa shaxda ku ciyaaraya inطalaqa bihim xaggoodu aadi jiray facaqalahu min adwatin ila leyl wuxuu xidhi jiray xabsiguu dhigi jiray laga soo bilaabo subxii ilaa habeenkii fa minhum qaarkood waxaa ka mid a man yucqalu ilaa nisfi nahaar ilaa duhurkii dambe qaar xidhnaada qaala wuxuu yihi wa kaana aladii wuxuu ahaa ka yucqalu la xidho ila leyli habeenkii hum aladiina yalcabuuna bilwaraq qaarkood subxii markuu xidho amba waxa weeyaan ilaa duhurka way xidhnaan jireen dabeetna wuu iska sii dayn jireen qaarkoodna ilaa habeenkii bay xidhnaan jireen marka labada ma maxay ku kala duwan yihiin alladiina yucaamaluuna bilwaraq waa kuwa lacagta iyo fidada isweydaarsanaya bimacnaa waa kuwa ku qamaaraya waa kuwa ku qamaaraya wa kaana aladii yucqalu ilaa nisfi nahaar kuwa maalintii ilaa duhurkii la xidhayaana waxay ahaayeen ilaa aladiina yalhawna biha kuwa iskaga ciyaaraya ee aan iyagu ujeedin ee maaragtay inay inay inay inay ku khamaaraan waxba aan isweydaarsanahayn istul fadhiyo kamaandiga iyo kamaan jiidad ah ee maaragta ee waktigu kaga dhacayo ee lahwi fara badan ee hadal xumo meesha ay ka soo baxayso ee la isku dacayadeeynayo taasuu xidhi jiray wa kaana wuxuu ahaa ya'muru cali ibnu abi daalib wuxuu fari jiray anlaa yusallamuu calayhim inaan la salaamin nimanka noocaa samaynaya salaanta la dhaafa ayuu odhan jiray waxay tilmaamaysaa inuu cali u arko inay xaaraan sameeyeen baabun ismu man laciba binardi waxyaabahan yahay aan ku leeyahay yani waan ku sheegi doonaa nardiga in la ciyaaro ama nardashiirka in la ciyaaro ama xalaal baa mise waa xaaraan waynu sheegi doonaa baabu baabun ismu man laciba binard qofka ciyaara dembigiisa nardiga qofka ciyaara dembigiisa waa waxaan imika ladhaha adaawila nardigu bahasha saa u wareegsane sidaa bahasha loogu tuura ee saa intay wareegta wareegta wareegta meel istaagta ee dabeeta wax la kala qaato شحدنا عادي قوي كده وانت واي حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال وحو لمن لعب قفك عيارا بالنرد نرد قفك عيارا فقد عصى الله ورسوله إلهي رسولك سوى عاسي دنبي بكل عاد وكاسنا وعد شرح مبهنا xadaثna mسdد qala xadaثna mctamir qaala samictu cabdcabd اlmlik can abiاlaxwas can cabdالlaahi bni mascuud qaala wuxuu yidhi إiyaakum iska ilaaliya wahaatayni اlkacbatayni اlmawsuumatayni bahashan labada wejiye calaamadsan leh ee midna la yidhahdo kacb midna kacba la yidhahdo waa durya daabaca iska ilaaliya allatayni kuwaasoo yusjaraani la tuuraayo sajran tuuritaan fainahumaa min almaysiri khamaarkay ka mid yihiin shay kasta oo lacagahoo dee la qoraa oo bir ahay dee laba weji buu leeyahy labada wejina had iyo jeer way kala duwan yihiin waa duriya daabaci la sheegi jiray waa duriya daabac saasaa loo tuuraya ma dhinacan baad leedahay maxay keeni shilinka maxaa ka holi jiray dhinacna wan baa kaga yaalay dhinacna laba shabeel soo may ahayn markaa dhinacan baa dura dhinacna waa daabaco markaa ka kuu soo dhaca ayaad saa u turaa qabanaya duriya daac baa la odhan jiray waa saas marka waa labadaa weji marka dirhamkuna waa caynka lacag kasta oo la isticmaalo shilimaad oo qadaadiici duriya daabacaasay leeda fa inahumaa min almaysiri maysirka iyo khamaarkay ka mid tahay war baasha iska daaya bimacnaa maysirkana maxalaalo mise waa xaraan dee waa xaraan waa kii aayadda qur-aanka ay tilmaamayso de waxa weeya khamaarka iyo maysirka iyo khamrigu dhinac bay suuda raacayaan xadaثna mحamed بن yuسف وqabiصة qاala xadaثna سfyaan عan clqmة بn mrsd عan abi burayda عan abihi عan النabiyi slى الlahu عalayhi waslm qaala wuxuu yihi waa abu muسى aشcrي ayaa inankiisii burayda wuxuu ka warinaya nebigu inuu yihi man laciba qofka ciyaara binardashiir nardashiirka bahalka la yidhaahdo waa magac farisiya oo si uun marka hore sa shadranjiga amba shaxdoo kale u jeexan laakiin caqiida ay ka dambayso marka lasoo ururiyo caqiido farisiya oo shirki iyo gaalnimo iyo dabcaabud ay ka dambayso weeye qofka ciyaaraa fakaannamaa wuxuu ka dhigan yahay sabaqa yadahu gacantiisa inuu dhumbiyey amba uu ruubay fii laxmi khinziirin wa damihi hilib khinziir doofaar iyo dhiiggiisi nin gacmahaasaa ula galay nijaasu faraa kula jiraa soo ma waxa weeyaan waa xadiis saxiixa imaam muslim baa soo saaray markaakaasina wuxuu tilmaamaya inay xaaraanta xadaثna أحmed بن yuنس وmالك بن iسmاعيل qال xadaثna زhayr qال xadaثnii cبdاللahi qال xadaثnii ناaفع عan سacيid بن أbi hindin عan أbi muسى عan النabiي slى الlaه عaلaيه وaسلم qaala wuxuu yihi man laciba bالnardi qofka nardiga iyo baashaas maarata daawilada la dhaha mika adaawila miiska ka ciyaara faqad casى اllaha وarasuulahu ilaahay rasuulkiisaba kaasi wuu caasiyey baabu اlأdabi وإkhraaج الadiina yalcabuuna bالnardi وأhli الbaطل waxau baab u yahay aadaabta iyo anshaxa iyo in la saaro dadka nardiga ciyaara amba daawilada ciyaara iyo ahlu baatilka dadka baatilka iyo xumaanta ku shaqa leh ee ku shababan in maaragtay la iska saaro oo majaalista la isugu yimaado ee dadka ahlukaramka ha yimaadaan in banaanka laga dhigo xadaثana ismaaciil qaala xadaثanii malik can naafic can cabdالlahi bni cumar kaana wuxuu ihi idaa kaana wuxuu ahaa idaa wajada axada min ahlihi hadduu ogaado mid ehelkiisa ka mid ihi yalcabu inuu ciyaaro bina binardi daawilada inuu ciyaaro darabahu hortisiga wuu karbaashi jiray wa kasarahaa tanuu ku ciyaarayana wuu jejebin jiray laadhuuday u dhowdahay baasha la ydhaha nardigu laadhuuda rasmi umaha laakiin waa nooca laadhuuda oo kaleo saasaa baasha loogu turee weli lagoonaysa dabta meel bay ku dhacaysaa marka halka tan laadhuuda laga tirinayo tan waxaa la tirinayaa nambarka ay ku dhacdo nambarka ay ku dhacdo xadaثna ismaaciilu qaala xadaثanii maaliku can calqama bni abi calqamata can umihi can caaisha radia allahu tacaala canha annahu balagahaa caaisha waxaa soo gaadhay ana ahla beytin fii daariha kaanuu sukaanan fiiha qaar la deganaa gurigeedu cindahum nardun ka soo qaad inay laadhuu haystaan amba taawilada baashaa laydha ay ku ciyaaraan faarsalat ilayhim way u cidirtay fariin bay u dirtay fariintu maxay odhanaysaa lain lam tukhrijuuha laukhrijanakum min daari haddii bahashaa xunaa haysataan hadday dinaan soo saarin oo ay dinaan tuurin guriga waan idinka saaraya guriga waan idinka saaraya wa ankarat daalika calayhim arrinkaasna way ku inkirtay oo way ku diiday waa xadiis xasana oo la xujaysan karo caaisha radia allahu tacaala canha gurigaa yaree malaa laga yaaba inay kiraysay amba ay dee ehelahaanba ay ugu jireen ayaa waxay ku ogaatay gurigii in macaasi lagu samaynayo waxaa meesha laga qaadanayaa qofka guri le ee gurigii kareeya ee ogaada gurigaa in macaasi lagu samaynayo dadkaa macaasida ku samaynaya amba waa inuu ka saaro amba waa inuu ku qasbo inay joojiyaan macaasida haddii kale waxa uu ka qaadanayo su-aal baa soo raacaysa su-aal baa soo raacaysaoo maadaama qofka uu sallaxay dee meeshii xumaanta lagu samaynayey ku eed bixi maayo aakhiro ku eed bixi maayo markaa qofku waa inuu ogaado gurigiisa waxa lagu samaynayo kaasi waa gurigii uu kareeyey anigoo gurigii waan kareeyey sharna waa lagu samayn karaa khayrna waa laga samayn karaaye dee anigu iyagaa ka mas-uula waxay samaynayan qofku inu dhahdo maaha waa inuu ogaado guriguu kareeye waxa lagu samaynayey guryaha qaar baa daroogo lagu iibiyaa qaar baa fawaaxishii xumaan kale lagu sameeyaa qaar baa maandooriye la keenaa qaar baa mu'aamarad lagu samayn karaa iyo xumaan kale oo aynaan maanta qiyaasi karin marka qofku guriga cidduu ka karanayo inuu ogaado waa waajib saaran wey caaisha waxay tidhi lain lam tukhrijuuha la ukhrijanakum minha minhu min daari haddii haydinaan soo saarin xumaantaa ku samaynaysaan waa idinaan joojin guriga iga baxa xaqna wuu u leeyahay qofku hadduu ogaado gurigiisa in xumaan lagu samaynayo xaq buu u leeyahay qofka inuu ka saaro banaanka ka istaag kdarn khatar buu ku jiraa kaas xadaثna muسى fadal waxaaba inta loo tiray aqalada loo dhisaa Mm.
aqalo waaweyn oo marfash hay-ada iyo gaale iyo wakaa kow
Sa.
Yeah.
Mm.
marka aqalo waxay waxay ku xidhan tahay eh, hay-aduhu waxay qabanayaan hay-aduhu waxay sameeyaan oo dhami xaaraan maaha yani lilmacluuma lilmacluuma hataa hadday gaala yihiin hay-aduhu waxay sameeyaan oo dhami maaha een, xumaan maaha qaar baa laga yaaba wax macquula inay sameynayaan qaar baa waxa laga yaaba waxaan waxtarna ahayn faa'iidana lahayn waxyeelana lahayn inay inay sameynayaan qaarkoodna waxaa la yaqaanaa waxay meesha ku walaaqayaan inuu xaaraan yahay amba inuu gaalnimo yahay amba inuu dembi yahay qofku inuu ka kireeyo xaaraan wey qaar baa la ogyahay inay u yimaadaan inay maaragtay een, de inay diinta islaamka kula dagaalamayaan in muslimiinta ku waxyeelaynayaan in ammaanka muslimiinta khalkhal ay ku gelinayaan in diinta islaamka dadka ay kaga saarayaan marka gurigaaga haddaad kaa ogoshahay kitaab qur-aan iyo xadiis wade uma baahnida waad garanaysaa gurigaaga hadduu noqdo meel dadka diinta lagaga saaro adaad lacag qaadanayso kaasi inaanu xalaal ahayn adaaba garanaya laakiin hay-aadka la la ogaaday waxyaabahay samaynayaan inaanay wax mudaraahi ku jirin iyo wax waxyeelaha waa laga karayn karaa culays kuma jiro marka qofku waa inuu ogaado hay-adee ayaa kiraysanaysa haddii qofku kumanaanka un arkayo lacagta doolarka bidaaraha leh oo qofku marka iimaanka laga qaado waa mashaakile waa inuu hay-ad hiblaayo waa inuu soo baadho horta hiblaayo maxay qabataa dadka markaa aqoonta u leh waa inuu soo weydiiyo حدثنا موسى قال حدثنا ربيعة بن كرثوم ابن, ابن كرثوم بن جبر قال حدثني أبي قال خطبنا ابن زبير عبد الله بن زبير با نوخد به فقال وحري يا أهل مكة غير مكة كقرأ مش كخد ضينية ومكة أبل- بلغني وحي سو قاري عن رجال من قريش رجال قريش كمده يلعبون إن عياران بلعبة عيار يقال لها لا يراه أن الدشير taynu sheegayna imika weye ciyaar nardash- nardashiir la yidhaahdo oo faris laga soo xawiro oo laga keenay inay qaarkood ku ciyaaraan ayaan maqlay maka dhexdeeda wa kaana acsara cabdillaahi ibnu subayr wuxuu ahaa nin acsara acsarku waxa weeye waa uu guranaa qofka bidixda ka shaqeeya dadka had iyo jeer gurani dadka way ka maskax badan yihin leanno waxaa la yidhaha maskaxdu waa talantaale amarkan ga- gacantan ay qaadanaysa waxaa laga bixinaya bidixda gacanta dhaqaajintana waxaa laga bixinaya midigta marka hadday labadii isku aadaan bay yidhahan labada hadday isugu aadaan qofka xarakaadkiisa iyo dhinaciisa hadday isugu aadaan had iyo jeer dadka gurani way ka maskax fiicanyin dadka kale wa kaana acsara qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi marka wuxuu u deliishanayaa waxaanay samaynaya inay xaaraan yihiin aayaddii khamriga iyo qamaarka inama alkhamru waalmaysiru waalansaabu waalaslaamu rijsu min camali shaytaani fajtanibuuhu ilahay caynkaasi wuji وإني أحلف بالله أن يقول إلهي وحن قدرت لا أوتى برجل لعب بها هدي لي كانوا نن لعب- باشا عيارة هدي لي كانوا إلا عاقبته في شعره وبشره تمه سيشركي سبا ولا وانكو عقابيا وهذه يتشير تما ولا اسكو عقابي شريه ولا حيري شريه قفك تما marka qof hadii timaa laga dhukuro amba badh baa laga xidhay wala fool xumaynaya si loo muujiyo ninkaasi inuu wax xun sameeyey wa basharihi iyo jidhkiisaba waan karbaashiya bay ka dhiganta wa actaytu waxaan siinayaa salabahu waxanuu sito qalabkuu sito seeftuu sito iyo warankuu sitona waxaan siinayaa liman ataanii bihi qofka ii keena qofka ii keenana waxaan abaalgud uga dhigayaa qalabkuu sito inaan gacanta ka geliyo mobaylkaaga lagu wareejinaya imika aduu seef maqaatid iyo waran toone hadii mobaylka iska sitay iyo waxaa yar maalyacnigahay wixii aad markaa gacanta ku haysateen waxaa lagu wareejinayaa haddaad go' shaale iyo sa- seef iyo waran dee nin mujaahid aad ahayd nin mujaahid aad ahayd oo qalabkii jihaadka wata qalabkaagi waxaa lagu wareejinayaa ninka ku keenay haddaad nin weyn oo xaragoonayoo dee suldaanaho go' shaale iyo koofiyad weyn iyo fargal iyo ba bakooro sitana intaba waxaa lagu wareejinaya abaalgud looga dhigayaa ee, ninkaa ku keenay ee kusoo qaftay ee dembigaaga dembiga kusoo qabtay حدثنا ابن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد ابن أبي أمية الحنفي وهو الطنافسي قال حدثني يعلى أبو مرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أبا هريرة وحن كما غلي في الذي يلعب بالنرد قمارا qofka taawilada khamaarka ku ciyaaraya isagoo kale hadal hadal isagoo ka sheekeynaya oo leh kalladii ya'kulu laxma alkhinziir ninka bahashaa daawiladaasan amba miiskaa lagu ciyaaro hadda amba nardigaas qofka qamaar ahaan u isticmaale ugu ciyaaraa wuxuu ka dhigay ninka hilib doofaar cunay waladii yalcabu bihi min ayri imaar min kayri alqamaar isagoo khamaar aanu ku jirin oo iska maaweelo ay too laba qof iska wada ciyaarayaanna kaaladii yakmisu yadahu fii dami khinziirin waa nin gacanta geliyey oo dhumbiyey hilib iyo dhiig doofaar dhiig doofaar nin saa gacanta ugu walwalaaqaya waladii yajlisu cindahaa yanduru ilayha ka ag fadhiya daawanayaana kaladii yanduru waa nin eegayoo daawanaya ilaa laxmi alkhinziir hilibka doofaarka ninkaas ma nin lala yaaba miyaanu ahayn hilib doofaaro bartaa yaalla saa dul fadhiya daawanaya ee saacada kaga dul dhacaya mani foolxumaan kuu tilmaamahayn waa ka daawanaya kaas ka ciyaaraya ma waa ahar daciifa oo uu leeyahay abaahure uu kala qaaday marka saddex buu u kala qaaday nin bahalkii u ciyaaraya khamaar laba qofoo si iska wada ciyaaraya ama afar qofoo iska wada ciyaaraya oo iska maaweelo ah iyo waxa weeyaan nin daawanaya qoladii ciyaaraysay tarabuunka ninka fadhiya ee saa u daawanaya xadaana xadaana alxasan ibnu cumar qaala xadaana yaziid ibnu zureyc can xabiibin can cmr bn شhucaybi can abihi can cabdillaahi bn camr bn caas radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yihi allaacibu ka ku ciyaaraya bilfasayni labada maaragtay waa labada labada dhinac labada weji qimaaran waxa weeyaan khamaar ahaan ka aakili laxmi اlkhinziir waa sida nin cunaaya hilib doofaar oo kale wallaacibu bihimaa gayra qimaarin aan khamaar ahaan ugu ciyaarahayna laakiin taynu sheegayna imika iska iska ismaaweelo kalkhaamisi yadahu fii dami fii dami khinziirin waa nin gacantiisa dhexgeliyey hilib khanziir oo kale waa xadiis amba waa ahar xasan ah isku soo wada qaad marka isku soo wada qaad shaxda iyo nardiga iyo nardashiirka maxaaraan baa dadka inay ciyaaraan mise waa xalaal waxyaa badan baynu soo marray oo siyaabo kale loo sheeg sheegayo mid waa la isku waafaqsan yahi mid waa xaaraan ijmaacan waa la isku waafaqsan yahy inay xaaraanta laba qof intay isu yimaadaan amba shaxdeennii shax soomaaliya ha ahaato amba laadhuuda ha ahaato amba nardashiirka ha ahaato kay doonto ha ahaatee wax allaale waxa lagu ciyaara ee maskaxda iyo farsamada u baahan haddii loo ciyaarayo in wax lagu kala helo oo khamaar uu soo galo waa xaaraantaasi taa laba qofoo isku diidani ma jiraan laba qofoo isku diidani ma jiraan nardiga iyo nardashiirka ciyaartooda inay ciyaarn dadku inay ciyaaraan nardashiirkana inuu xaaraan yahay in las in waxa weeyaan in la ciyaaraa isna waa la isku waafaqsan yahi oo isaga waxaa ku jirtaa waxaa ku jirta usuusha ciyaartiisa iyo qaabka loo ciyaarayo iyo kala badinta iyo magacyada waxaana ay leeyihiin diin baa ka dambaysa dabcaabuda diin dabcaabuda baa ka dambayso asnaam baa ku jirta shariya khayrkii baa ku jira habeenkii iyo maalintii baa ku jira calaamado maaragtay fara badan oo tilmaamaya calaamado diimeed inay tahay oo cibaadaad ah shaydaani ah ayaa ku jira taana iyadana waa la isku waafaqsan yahay ciyaaritaankeedu inuu gaalnimo yahay nardigu wuxuu shabahay abaanku yihi ciyaarta la ydhaha maanta adaawila daawiladu waxa weeyaan miiskan oo kale ah ayaa saa loo dhigaya markaa khadad liidad saa u kala sareeya saa u kala sareeya oo casaan iyo madow u badan casaan iyo madow u badan ayaa waxaa lagu soo tuuraya siyaababad baa loo ciyaaraa laba xaboo laba laba xaboo laadhuu ah mar waa la wareejiya saasaa loo wareejiyaa markaa markay xawaaraha dhammaysato ayaad ku dhex tuuraysa waxad leedahay haddii ay kacas ku istaagtana tusaale ahaan anaa qaadanaya lacagtii haddii madowga ga dhacdana ciddaa gala qaadanaysa marka waad ku dhex tuuraysaa baashi way boodboosa qarrrsa way wareegeysaa wareegeysaa marka dambe waxay fadhiisanaysaa labadii gud mid ahaanuun mid saddexaad ku dhici mayso waxay ku dhacaysaa amba casaankii ama madow marka amba adaa khasaaraya ama qofka baa khasaaraya rag baa xoolahoodii dharka ka hegay qaarkoodna waa miis saa u ballaadhanoo qof laba xabuu saa u tuuraya laba xaboo laadhuu ah markaa tiradanna waa la xisaabiyaa calaamadahay ku dhaceenna waa la xisaabiya halkaasa marka waa laga soo saara niguma aqaan laakiin fahamka guud waa siyaas waxaa laga soo saara markaa khasaarihii iyo faa'iidadiiyo qofka dhacmaya iyo kala dhacayo iyo maarata iyo ka faa'iidaya halkaasay ka soo baxaan taasina waa xaaraan taasina xaaraan wey shaxdii nin shax soomaalid ahayd u kaale ma xaaraama mise waa xalaal ya teebay horta raacaysa shaxdina horta caqiida miyay ka dambaysaa caqiida kama dambayso maalaroob ahayd maalaroob ahayd midna ciyaalka ciyaara midna dhalinyartaa ciyaarta midna odayaasha ciyaaro waa bahal khatar oo iyadu waxa weeyaan waa ta si- ti maaratay saa u dhaadheereydee xagga laga geemi jiray taas khilaaf weyn baa ku jiraa khilaaf shaxda shaxda noocaas oo kale ah khilaaf baa ku jira qaar waxay leeyihiin way banaantay haddii loo jeedo tarwiid in lagu sameynayo maskaxda oo qofku qorshuu ku degayaa bahasha tan fii bacd alaxyaan nooc dagaal oo kale ah ayuu ayaa bahashii loo dhigaya kana kanbuu iska ilaalinaya wuu ka wareegeysanayaa kana kanbuu ka wareegeysanayaa go-doon baa lagu gelinayaa mararka qaar baa markay bahashu saa u bilaamataba ayay kaa wada xidhmaysaa waa isdhiibaysa maana waa nin dagaal galay oo isdhiibay oo kale ay ka dhigan tahay haddii tarwiid maskaxeed haddii ay ku jirta meesha oo qofku maskaxdiisa wax ka faa'iidayo ay wax u soo biirinayaan culays kuma jiro laakiin shuruud bay leedahay saddexa inaanay xaaraani ku horta inaanu qamaar ku jirin khamaar inaanu ku jirin wax xaaraanina meesha inaanay ka socon oo xaaraani aanay ku dhex jirin meesha qodobka saddexaade ku jirana wuxuu ahaaye lagu lagu xidhi jiray inaan khamaar inaanu meesha ku jirin shay kaloo xaaraan oo sidiisa ugu jira inaanu ku jirin sh- shardi kaloo saddexaad nisan saddex shardi baa adigu lagu xidhaa noocaas marka haddii waxyaabihii muxaramaadka meesha ay ka wada baxaan waa waa dadku way way inaan waajib inaanu waajib ku siejinahayn inaanu waajib oo may horta ma la eedaamay haa fooradda hortaan ka dhacay ii kaadi saad u leedahay haddii salaadda ay kugu dhaafto ha dee ragga qaar baa laga- la sheegay shaxday dhigeen bil bay ciyaarayeen oo la kalaadkaan waa isoomi jirin saa hoos hor fadhiya maanta kan buu dhaqaajinaya kama kan buu dhaqaajinaya maanta masaa lasoo hor fadhinaya markii waagu beriyaa la isugu imanayaa gabalkun baa ugu dhacaya dan adduunyo iyo dan aakhiro labadiiba wuu seegay waay baabun laa yuldaqu lmu'minu min juxrin maratayn qofka mu'minkaa god laba jeer lagama wada qaniino qofka muslimka ee haafil nacasa maha yani حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال وحوري أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره وحو شاقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال إنه يريد لا يلدغ المؤمن قفك مؤمن كان لقم قنين من جحر قد مرتين لبجهر قفك مسلم كان مروى سري كراه laakiin mar labaad soo dhidiiqiyo halkii shaaka lagu siray maantana kaalay dee soomaalida baa ka mahmaaday mari mari dage alla ha dago laba jeer idagana anigaa isdagay maxay ka dhiganta macana way dhici kartaa qofka muuminkaa in mar sabaaxadda lala helo ay kugu dhacdo waa suuragal oo indhaa lagu saabiyo laakiin markaasi cashar buu kuu noqonayaa mar labaad meesha kusoo laaban mayse mar labaad kusoo laaban mayse nin baa xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam dagaal baa la galay nin shar badan oo dhib badan ayuu ahaa ninkiibaa waxaa loo soo diray rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu dilo waa- waa la qabtay ninkii ninkii baa cataabay oo calaacalay nin iska faqiira baanahay caruur hablo fara badan baan dhalo aan leeyahay igama maarmaan maanta maxamedow abaal i gasho maantoo qura isii daa waa la sii daayay dagaalkii labaad baa la soo qaaday mise wuu ku jiraa haddana waa la qabtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo keenay markaasuu haddana calaacalkii bilaabay maxamedow abaal horena waan ku hayey kana waa kii labaad caruur baan leeyahay waxba ma haysto iska rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi meelaha kaga sheekeen mise maxamed baan laba jeer ku qosla bardila madaxa laga jara soo markii hore been kuma iman meesha rasuulka calayhi salaatu wasalaam been buu u sheegay dubu soo noqon maayo buu yihi calooshana waxaa ugu jiray inuu soo laabto khiyaamadii marlabaadkii baa lagu fahmay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu sii deyn karaya hadduu rabo laakiin wuxuu tusayaa arrimaha dagaalka iyo muslimiinta waxyeelada loo ge- loo geystaa way ka duwan tahay waxyaabaha shaksiga ah mar baa qof wax ku khaldamaya waad iska cafiyeysaa mar labaad buu ku khaldamaya waad cafiyeysaa laakiin waxyaabaha dadku ay wada leeyihiin oo dadka muslimiinta iyo ummadda islaamka waxyeeladooda ciyaar ciyaar lama geliyo mar qofka waa la fasaxaa laakiin jaanis labaadna mar labaad iska soo bihinbihi oo kamaan doonayey oo xagamaan u socday oo khalad baan sameeya labaad madaxaa lagaa jaraya rasuulka alayh salatu wa isweydaariya waa la isweydaariya ninka baabun man ramaa bileyli qofka habeenkii dadka tuurtuura yani sidoo kale in maarata de xilligan iska cadaan madow marka la joogo in wax laissoo tuuro oo kale yani waxyeelaa ku jirta ka dhiganta waxyeelaa ku jirto dadka muslimiintana ilaalin fara badan baa loo baahan in la ilaaliyo oo qofka muslimkaa naftiisa dhiiggiisa maalkiisa iyo cerdigiisuba waa qaali waa qaali marka in si tartiiba qofka wax looga sheego amba tartiib qofka in wax loo gaadhsiiyo lama ogola habeenkii dadkii xataa asxaabta ahaa inay wax nabar qofka waxyeeli kale soo tuuraan tad waxa laga yidhahda adigu eeg calaykum salam waraxmatullah xadaثna cabdالlahi بن يزيid qala xadaثna سacيid بn abi أyuب qala xadaثnii yaحya بn abi سulayman عan سacيidi المqbiriyi عan abi hurayraةa radي الlahu taعalى canhu عan النabiy slى الlahu عalayhi waslم qaala wuxuu yihi rasuulku man ramaana biاleyli qofka habeenkiina soo tuurtuuraa falaysa mina jidkayaga ma hayo jidkayaga ma hayo annaka naga mid maaha qofka na soo tuur yani qofka ciyaar baa iska ahaato qalin qofka saa looga tuura ama isha jaf idhaahda amuu nabar kale qofka gaadhsiiya falaysa mina yani waa waa halis baa ku jira qofka iyadoo meel madow la joogo hebelow iska qabo waxaa soo maguujisa un mobaylkanoo kale masalan qabo biluulkaa ka soo daadiya biluu nabar gaadhsiiya waxaa la ilaalinayaa mar walba waxay tahay waa qofka muslimkaa waar qofka muslimkaahi waa qaali ciyaar ciyaar looma helo qofka muslimka waa qaali naftiisuna waa qaali cirdigiisuna waa qaali maalkiisuna waa qaali xadiis bay iswada raaciya hal mar lama kala reerreebo lama kala dheego maaragtay cirdiga qofka muslimkaa iyo iyo maalkiisa iyo iyo naftiisa lama kala dheego rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhiigiina iyo maalkiina iyo cirdigiina waa kala xaaraan mar buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam wada yidhi haddaad maalkiina xalaashato cirdigiina xaaraantinimayso qofka muslimkaa lama xaman karo lama caayi karo maalkiisa inaad isugu laabto dee maad fahmin haddii qofka cirdigiisii aada xalaashato iyo sharaftiisi iyo shaksiyadiisii dhiiggiisina ay kaaga dheganaato maad fahmin haddaad qofka dhiiggiisa xalaashato maalkiisiina aad tidhaahdo maalka hala nabadgeliyo oo qofka cerdigiisa iyan waxba laga sheegin maad fahmin maad fahmin xadaثna khaalid ibnu mkhldi qala xadaثna sulaymaan ibnu bilaali can suhayl ibni abi صaalixi can abiihi can abi hurayraa radia allahu tacala canhu qala wuxu uhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu uhi man xamala calayna اsilaaxa falaysa mina haddaanu muslimiinta nahay qofka hub noo soo qaataa jidkayagii waa ka baxay meel daran iyo daadiis buu ku dhacay kaasi bidco iyo khawaarij iyo meel aanu qofkaasi mahadin ayuu qofkaasi taagan yihi man xamala calayna silaaxa qofka noo soo qaata hubka ee nagula soo aadaan falaysa mina naga mid maaha naga mid maaha asxaabtu xilligaa axaadiista noocan oo kalea dhegtay taagi jireen ma qof muslima ayaa qof kale oo muslima hub soo qaadanaya laakiin iyagoo xaadira oo nool ayay dhacday muslimiintu inay isu qaataan hubka oo dhiigooda ay daadiyaan oo tobanaan kun maalinkii laatay iska dilaan maaha shan iyo laba iyo toban iyo boqolaal maaha kumanaan iska dilaan hal maalin sufiin waxaa ku dhintay shan iyo afartan kunoo nin khamsa arbiciin alf aqal شhوية أو أكثر شhوية amba in yar ka bad ama ka bad yaعni waa dad boqolaal kun boqolaal kun oo isku hor yimi oo waran iyo seef qashta isku haya oo markii waaberigaa isku bilaabeen salaadii duhur lagu eedaa mase waa laynoo eedaa inaan soo kala tukano markaasaa la kala baxo lasoo tukaday qolkaas soo tukadeen ay soo dhamaysteen suukan soo celiya sadan la isku sidii la isugu waday ayaa gabalki isugu dhacay salaad kasta waa la soo tukanaya habeenkii oo dhan ayaa gawda la isku hayay laylat lhadiir baa loo bixiyey laylat lhadiir ayaa loo bixiyey waa la kala daalay boqolaal kunoo saa madaxa isula gala intaa ka dhiman kara marka iyagoo nool bay tii dhacday iyagoo nool markaasaa iska daayey khiyaaru saxaha khiyaaru saxa bay qaar ku dhinteen man xamala calayna silaaxa falaysa mina fitnay ahayd fitna lagu magacaaba waxa weeyaan dadka qofka noo soo qaata hubku annaka naga mid maaha laba macnoo waaweyn bay xambaaraysaa midi waabuu gaaloobay wey diintaba uu ka baxay qofka qof muslima hubka u soo qaatay dhiiggiisa xalaashadaa maadaama dhiiggiisii uu xalaashaday wuxuu xalaashaday wuxuu ilaahay xaaraantinimeeye waa kaafir macnaha weyn way qaadan karta waxaa laakiin loo baday in loo jeedo jidkii iyo hadyigii islaamka lagu yaqaanay ee ahaa muslimiintu inay isbadbaadiyaan jidkii kaasi uu ka leexo jidkii gaaladu hayaabay ka dhiganta حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال وحل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحل من حمل علينا السلاح فليس منا قفك النوسوقة تهب يعني نقول سو آداء فليس منا نقمد ماها قفك قفك مسلم لي قيسة كسو هليلا ولا ما يضرب كسو قفك هسه qofka qof muslima cirdigiisa iyo sharaftiisu ay la sahlanaataa wallahi inaanu sahlanayn wallahi inaanu sahlanayn hadduu qofku diin ka dhigto inuu qof muslima dhiiggiisa daadiyo ama qof muslima maalkiisa uu qaado ama qof muslima cirdigiisa iyo sharaftiisa uu dhaawacuu jeexo wallahi inaanu sahlanayn kana macaashi maayo باب إذا أراد الله قبض عبد, قبض عبد بأرض جعل الله بها حاجة qofka ilaahay uu doono inuu dhul nafta kaga qaado danun baa loo geliyaa dan dhulkii adigoo aan dhoweyn ayuunbaa dan lagu gelinaya waa lagu taag waayayaa uun waa lagu taag waayayaa uun markaad tagtana waa lagaa qaadaya bimacnaa haddii adigoo halkan joogaa qawqaas meesha la yidhaahdo ay qorayd nafta inaad bartaa ku dhimato waad kalihii uun waad ambabaxaysaa waa lagu qalqaalinaya waa lagu qabanqaabinaya un dabeeto adoo dhex taagan ad arkaysaa waana lagaa qaadin yani meeshaad ku dhiman lahayd danun baa lagu geliyaa dan baad ka yeelataa un xadaثana sulaymaan ibnu xarbin qaala xadaثana xamaad ibnu زaydi can ayuba an abi an abi can abi اlmaliix can rajuli min qowmihi wa kaanat lahu suxba xadiiska horen usoo maray saxaabi ayuu ahaa ninka can rajuli min qowmihi laleeyahay qaala wuxuu ihi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi idaa araada allaahu qabda cabd qabda cabdin biardin haddii ilaahay uu doono qof nafta inuu kaga qaado dhul iyo meel jacala allaahu lahu biha xaajatan baahi iyo danun buu u geliyaa dhulkaa gaariya wuxuu ka sheekeeyaa qisoo la yidhahdo ballankii samaara waa maqasheen dhalinyartu kala wadhegeystay maan malaynayaa waa sheeko uun wax kula baxa sheeko dhacday inaanay ahaynba sheeko dhacday maaha laakiin waa sida qofku marka uu marka meel qofku naftiisu ay taalo in lagaga qaado siduu da ugu ambabaxayo wuxuu ihi nin boqora amba nin ganacsadaa u hantiilo ah nin baa u shaqayn jiray shaqaale ah dabadeedna ninkiibuu sayladdu uga diray alaab uga dirsada isagoo alaabtii wixii iibinaya ayuunbuu arkay mid fool xunoo meel soo fadhiyo saasuu eegeysaoo gabadhoo islaanoo si oo dhibaatoba argagixiso ah saa uu eegeyso markaasuu ka baqdo markaasuu ku yihi e heedh maxaad ahayd say tir waxaan ahay geeridii dhimashadii dabeeta dhig la qabtay isagoo aan lahayn wuu soo cararo wuu soo baxsaday ilan ilan geeridii buu soo arkay si xunna way u eegeysayo dee dadka way daba socotay sho saas ma u eegeyso isagoo aday ku doondoonaysaa baasha ninkiibu u yimi ninkii soo cararo alaabta bartaa ku tuulay lama hadale faras bartan yaala ayuu isku qaaday war maxaa dhacay war maxaa dhacay waa suu yihi waan baxsanaya maxaa dhacay geeri baan soo arkay oo xagee joogtaa meesha baa soo aragto waan tegaya waxaan rabaa meesha inaan gobolka igu dhicin meesha la dhaha samaara inaan tagaa baan doonaya oo meeshan aan geeridu ay joogtaan ka baxsado islaantii oo soconaysa ayaa ninkii u yimi ninkiiba utimi ninka wuxu dirsaday heedh maxaad ahayd hooyo geeri baan ahay oo ninkan miskiinkaa maxaad usoo eriyatay mabaan soo eriya waxay waan la yaabanaayo nin kani miyaanu hebel ahayn baan lahaa ninkan waa lay soo dirayo waxaa laygu yidhi samaaro galabta nafta kaga soo qaaduu ballankayagu ahaaye meeshan maxaa dhiga baan lahaa malaa isagii kani maaho waan hubsanaayey ninkiina maxaa ku dhacay waxaa buu sii tegey halkii samaara ayaa buu sii tegey yacni qiso dhacday maaha laakiin xaqiiqadu waa see u dhowdahay waa la matelay qofku meesha ilaahay ugu talagalay nafta inuu kaga qaado waa tegeysaa meel samada madowgeeda soomar waa tegeysaa adigoo taagan baad sarkaysaayo markaad timaadana waa ku dhammaanaysa qofku miyaanu weligiiba tegi jirin waxaan weligiiba cunin baan cunayo wuu ku dhimanaya qofku baabun man imtakhada bimacnaa ilaahay baa yaqaana qofka dee shantii bay ku jirtaa wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut nafina ma taqaano dhulay ku geeriyoon doonto ma taqaano ma hargeysaa ma buuca ma berberaa ma yuruba ma carabaha ma meel cidlaaba ma garanaysa waad socotaa un dhebeg dhebeg dhebeg ibni aadamka wax ka daciifsan oo ka itaal daran garan maysid saacad kadib waxaynu kudhici doono garan mayno maxaanu leeyahay saacad waaba lixdan daqiiqe daqiiqad kadib waxaynu kudhici doono ma ogin qofkana uu iska soo ligan yahayo ya wuu kusii socdaa qofka masqaladii meeshii qofka madaxa lagaga jari lahaa wuu iskaga sii socdaayo waa dacfiga iyo aqoon darradii ibni aadamku leey baa noocaas baabu man imtakhada fii thawbihi qofka isagoo dad la fadhiya candhuuftuu tufi lahaa maradiisa ku tufaya saas ugu laalaabay masarkiisa go-iisa cimaamadiisa xadaثna xفص بن cmر qal xadaثna يزيid بن ibrahيm qal xadaثna mحamed بن sيrيn عan abi هurayرaةa radي الlahu taعalى عanهu أnahu tmkhطa waxa uu candhuuf ku tufay fii hawbihi maradiisii suu isku laalaabay yani waa edeb wanaag waa edeb wanaag dadka kuwada arkaya de inuu qofku ka qariya dadkii candhuuftii oo maarata uma qaala wuxuu hi bakin bakin adduuna xaalkaabe bay ka dhiganta adduunyo iyo xaalkaabe waa kelmaddan wuxuu isticmaalaa qofku markuu yaabo tacajub yani ayaa ku jira markaasa wuxuu hi abu hurayrata yatamakhadu fi lkataani ma maanta abu hurayra isagaa iska hadlaya ma abu hurayra maanta maro maro kataan ah cudbi ka samaysan ayaa maanta candhuf ku tufaayo maaragtay haysto ku xaragoonaya yani xaaladdan soo maray iyo xaaladda maanta aan ku jira si u kala fog tahay buu ku leeyahy ra'aytunii usracu bayna xujrati caaisha waalmimbar waxa ay soo martaan is arkaan is ogaa anigoo caaisha maqsinkeeda iyo mimbarka inta udhaxaysa kooma gala kolba suuxa gaajo aawadeed miyir beela guriga caaisha ka soo qaad masaajidkaasuu u dhisnaa nabiga calayh isalaatu wasalaam guryihiisuna masaajidka way ku dheganaayeenoo gidaa derbigaasi xagga shidka ka dheganaayeen albaabaduusana waxay ka soo jeedeen gidaarka marka wuxu uhi albaabka caayisha markaan ka soo dhawaaqay mimbarka aan ku soo socdo inta udhaxaysa gaajo maan soo socon jirin waan miyir beeri jiray yaquulu nnaasu dadku waxay odhan jireen majnuun wuu waalayn kaanoo meesha rafanaya isa eegaan ha waxba yaro dhimaan wuu iska galgalanayaaye nin waalanoo de nin waal marna waa iska jiirsada galgasha mar iska fadhiista mar iska carara waa nin waalan bay odhan jireen wamaa bi wax kale ima yahayn ila aljuuc gaajo mooye wax kale gaajo mooye wax kale ima yahayn maantana maantana xaalkaygu waa sidee maro baashiya maro cudbi ah waa qaali yani markaa xilligaas maro cudbiya ayaan candhuuf ku tukaya markaan isku laalaabayaa buuri adduunka xaalka adduunku waa kaas qof baa alaha ka soo qaadayaayo suu samada qabadsiinaya mid samada joogu soo qaadayaayo dhulkuu warhayaa dee ya yani waa yarfacu wa yakfid yarfacu wa yakfid ilahay dadna kor buu u qaadaa qaarna hoos buu dhiga isweydaar baa jira adduunku waa caynka marka wata la yidhaahdo had iyo jeer qofku yaanu isku halayn xaaladdu ku jiro maaha oo keliya ta maalka iyo hantida eh caafimaadkii baa ka mid a maanta xoog baa tahay waad caafimaad qabtaa beri baa laga yaabaa xaalad xaalad midaan ahayn qofku inuu galaa suuragala qof loo taag waaye oo xanuunsanayo meel kasta la soo mariyena waxaa laga yaabaa inuu iska caafimaado oo ilaahay subxaana wa tacala ayaa gacanta ku haya qaar baa waxaa laga yaaba sabab yaroo basiida oo aan looguma talagelinba inay maaragtay inay inay inay inay ku caafimaadaan baa suuragala nin baa jira reerkiisa ahaa oo etoobiyaan ahaa oo yana yaroo waalan wadan jiray yana yaroo waalan iyo wadan jir mar xagga waalo isla cadibnaayeen meel kasta ninkaasi wuu mariyey meel walba wuu mariyey wuu ka soo quustay maalinkii dambe ka yaraa u carro gidaaruma ka soo go-a gow madaxu ku dhuftay caadi buu noqday soo fadhiistay ninkii shaw laba is haystay laba waayar baa shaw is haystay dhag ninka caadi buu soo fadhiistay maalintiibaa ninkii dawo maaratay ugu horreysay waalina maalintii baa ugu dambeysay caadi ayuu ninkii noqday ilaahay baa gidaarkaa u diray mogti ha aad garanaysa ha waa la yaqaanaa may intaasoo qof oo laga quustay oo ilaahay usoo dejiye caafimaadun baa jira intaasoo wada xoog weynaa o adiga yaqaano oo halkaa socdo halkaa soconayo maanta laga yaaba inaanu inaanu koobka biyaa soo qaadan karahayn marka qofku xaaladda uu ku jiro yaanu isku halaynayn yaanu isku halaynayn wuxuu leeyahy marka waanu inuu ogaadaa qofku xaaladda markaas waa inuu ogaadaa duruuf adag baa ku soo maraysa dabeete ilaahi subxaana watacaala wuu kuu nicmaynaya wayna dee la socotaa xaalkaaga hore iyo haylaawin haylaawin dadku had iyo jeer taariikhdoodii yare dhibta badneed ee karka dhahayd uu iska soo ilaawaano wuxuu iska dhigaa dee nin weliga iska barwaaqaysnaayo reer hodana ka dhashayoo odhan maayo wallaahi taan ku soo koray iyo cunto la-aanta iyo gaajada soo martay ma odhanayo qof dadka iyar baa ka sheekaysa dadka imanka hantida iska leh waxaa laga qaar fara bado- badan oo kamid deen nolol adag kusoo koreen baa suuragala waa inuu ogaadaa qofka waana inuu sheegaa wuxuu leeyahay abu hurayra maantana waxaan noocaasaan ahay weliba xilligan waxaa la sheegaa amiir buuha amiir makaba isagaa haystay beriga makaba lagagama dib u dhifanahayn xilligaana intaa labada gidaal intaa udhaxaysa ayuu miyir beelayay gaajo aawadeed baabun alwaswasa qofku waswaasinuu ku dhaco waswaasku waxa weeyaan waa qofku inuu maaragtay meelo badan buu kaga dhaca salaadu kaga dhaca qofka iimaanka dadka qaar iimaanku kaga dhaca iimaanka shaki baa ku dhacaya qofku inuu shakiyo حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالوا وحي إلى هذين يا رسول الله أصحاب قال رسولك وحي كل هذين إنا نجد في أنفسنا شيئا ما نحب أن نتكلم به وحن نقول صورة oo nafteyda mararka qaar aanu ka helaa waxyaaba aanan ku hadli karahayn waxyaaba afka aan laga sheegi karin oo de- dembi ah ayaa nagu soo dhaca mararka qaar waina lanaa maa alacat calayhi shamsu haddii la yidhahda waxa allaaliya waxa adduunka guud yaallo oo dhan ee cadceedda ay u soo baxdo o dhan waa dunyaa qaata oo waxa idinku soo dhacay sheega ma sheegi kara ba idhaha yani waxaas xumaanta uu leeyahy qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi awaqad wajadtum daalik arrinkaas ma idin soo maray in waxa idinku soo dhacay aad sheegi kari weydeen baa loo jeeda maaha inaad shakidaan yani waxyaaba dembiyaaba qof kusoo dhacaya waxyaaba dembi ah in xumaanta maanta ma samaysaaba qofka odhanaya sooni acuudu billahi min shaitan rajim yani uu ka ka dhaqaajin soone isweydiine nin waxay say kusoo dhaceen nin weyn oo muslimnaa baa tahaye saad waxan uga fikirta mar baa qofka waxaa kusoo dhacaysa caqiide xun ayaa kusoo dhacaysa qofka markaasu qofka odhanayaa waar shaydaan baa tee beenaalaad tahay oo yaqiintii iyo iimaankaagii iyo muctaqadkaagii wanaagsanaya waxa waxa waxaa murmaya shaydaanka shakigu soo tuurayay markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy awaqad wajadtum daalik inaad shakigaa iyo waxaa la idinku soo tuuray inaad sheegi kari weydaan aad ka xishootaan oo aad ka baqataan arrinkaasi arrinkaasi miyaad dareenteen qaaluu nacam haa bay yidhaahdeen qaala wuxuu idhi daaka sariixu اliimaan inaad taa dareentaan oo waxaa idinku soo dhacay afka inaad ka sheegtaan ay idinla weynaataa waa iimaanka iimaanka muuqaalkiisii caddaa weeye hadduu iimaanku leeyahay muuqaal cad oo la wada arkayo waa muuqaalkiisi sariixu liimaan waa iimaankii oo saafiya weeye haddii iimaankiisu iimaankiinu haddaydin haddaanu xoogganayn waxaa qalbigiina ku soo dhacay asxaabta u sheegay waa nin haadheen marnawad baa waan fikiro nin waxaan ku fikiray wax noocaasi noocaasi noocaasi waad sheegi lahayd maadaama aad ka xishootay wixii xumaaya kugu soo dhacay dadka inaad la wadaagto iimaankaagu wuu xoogan yahi dadka qaar baa waxay u fahmeen inuu qofku shakiyo mararka qaar inuu qofku shakiyo dadkan mulxidiinta ah ama mulxidiinta kaag dhow waxaan arkay sheekhan dha daariq suweydaan waa taqaanaan daariq suweydaan marka dulaalan ugu yaqaanaan in aada u hadlo ee maaragtay waa nin iska maaragtay wadaada oo qolyaha meelaha yurubtaa jooga oo aada ugu wanaagsan qiyaadada iyo idaarada iyo tanmiya ta- ta- maxaa waxyaabaha la idhaahdo bas- tanmiya bashariya waxyaabahan la yidhaahdo iyo aada ugu wanaagsan aada ugu wanaagsan runtii aada ugu wanaagsan laakiin dee dhibaatooyin waaweyn baa haysto oo qadiyadda caqliga hadduu qofku ka xoog bato caqligu qofku hadduu ka xoog bato oo sharciga u eegi waayo haadaanbuu ka dhacaya qofka haadaanbuu ka dhacaya qofka haddii haddaad yaro caqli badan tahay oo caqligaagu uu xad yeelan waayo dee faawalaad gelaysa faawalaad gelaysa dhowr shay oo la yaab leh ayaan laygama sheekayna anigu aan ka dhegaystay waxyaabahan ka dhegaystay waxaa ka mid a tan inuu qofku mararka qaar waxyaabihii caqaa'idkii islaamka inuu ka shakiyo mararka qaar horta nebi maxamed rasuul baa mise rasuul mu ahayn inuu taa ka shakiyaa ayaa ah sariixulimaan buu ku leeyay fi bacd alaxyaan quraan rasuulkaa sheegay daaka sariixulimaan buu ku leeyay way ku qaloocaatay odayga khayr allaha siiye way ku qaloocaatay ee ma aha sariixuliimaanku shakiga ma ahee sariixuliimaanku waa xumaanta kugu soo dhacday inaad sheegi weydo oo aad ka xishooto oo aad ogaatay inay xun tahay taasoo sariixuliimaana isagu wuxuu u fahmay waa in uu qofku ka shakiyo muctaqadaadkiisii ee khawaadir liidatoo xumi inay ku soo dhacdo wax iimaanka dhaawacaya inay ku soo dhacaan taas inuu qofku ku soo dhacaan ayaa ah buu ku leeyahay waa sariixuliimaan wuxuu u deliishanaya markaa nebiyullaahi ibraahim قال رب أرني لا قال رب كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي النبي يوسف إلهي وحو ويديي وحو ويديي إله ورسل حنا وليسا سو إلهي وحنا مدل وحنا من وليه سو سو إلهي وحنا مدل وحنا من وليه تم حوش كده سو ها ما ها إلهي وحنا ودي لا وحنا ونوليه وسا سو ما لكن من هذا رأيت إلهي قاب وحنا دل قاب وحنا ونوليه qofkaa suwar inta waad maqashaawon kana wuu noolaaday wuxuu yidhi ilaaha waxaan doonayaa horta sideebaad wax u dishaa waxna u noolaysaa ilahay wuxuu ku yidhi awalam tu'min oo miyaad rumaysnayn inaan waxla dilo waxla nooleeyo suu yidhi maya waan rumaysnay laakiin waxaan rabaa liyatma'ina qalbii si qalbigayga usii daadego san caynulyaqiin u gaadhadee aan u soo taabto wixii aan usii xaqiijiyo aan u taabtay ee wa- waxbaa lagu sheegay looga qaateen baa kuu sheegay waxaas waa saayasta waad rumaysay waad aragtay wixii سوسيحو جسميسو وساسو كلا قال فخذ أربعة من الطي- من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا إلى وكريس حويا أفر شمرات سوق هذا أفر تبدل اسكو جو جو ساي سو ولاق تبتو حي سي وساي سو ولاقا انت تساوحن توبي سافر بورود ساو كلا سار تبتو يريد يو يعي كو يمن دوناي سيدي بو سميه afartiiba wuu gogoye wuu qurbay wuu isku walaaqay sidii buu kala sameeyey wuu yeedhay afartii oo yaacayaa soo galay markaase wuxuu leeyahy maadaama uu saa yidhi nabiyullaahi ibraahim maadaama uu sidaa yidhi qofku xaq wuxuu u leeyahay inuu mararka qaar waxyaabaha muctaqadaadka haabitka ah inuu mararka qaar ka shakiyo subxaana allah waxyaabaha qaar haddaad ka shakido waad gaaloobaysa waxyaabaha muslamaadka caqiidada la yidhaha muslamaadka usuusha caqiidada qofka hadduu ka shakiyo qofku wuu gaaloobay diinta uu ka baxaya ee shaydaankaa mar khaatira kukusoo waxbuu kugu soo tuuraya adigoo si yaro kala bahardaada oo yaro kala maqan ayaa maruu kaa faa'iidaysanayaayo wax xun baa kugu soo dhacaya mararka qaar sadona acuudu billahi min ashaytaan rajiim marka in qofku wixii xumaa shaydaanku uu ku soo tuuray dadka inuu la wadaago inuu diiday uu dadka uu la wadaagi waayey taasaa waxay tahay sariixuliimaane shakigu sariixuliimaan ma waaba shakiye say kaa noqoto waayahay عن حريز عن ليث عن ش- عن شهب بن حوشب عن شهر بن حوشب قال دخلت أنا وخالي على عائشة أنيقي يا أديركي أنيقي يا أفتقي أي عائشة وصوت قال لي فقال وحيري عائشة الله هضيا إن أحدنا متكايو يعرض في صدره laabtiisa waxaa ku soo dhaca maa low takallama bihi dahabat aakhiratuhu waxyaabaha ku soo dhaca hadduu ku dhawaaqi lahaa aakhiradiisubu way baabi'i lahayd walow dahara hadduu muujistana laqutila bihi waaba loo dili lahaa yacni waa khaadiro gaalnima maalan qaala wuxuu ihi fakabbarat alaaan caaisha saddex jeer bay tihi allahu akbar allahu akbar allahu akbar uma qaalad waxay tihi su-ila rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayaa la weydiiyey can daalika kaa ay weydiiseen oo kale fa qaala wuxuu idhi idaa kaana daalika min axadikum haddii arrinkaa midkiin uu kusoo dhaco arrinkaasaa sheegaysaan haddii uu dhaco falyukabir alaaan saddex jeer allahu akbar ha yidhaahdo fainahu lan yuxisa daalika ilaa mu'minun in qofku xumaanta ku soo dhacda inuu ka dhawaaqi kari waayo qof mu'mina mooyaane qof kaloo dareemaa ma jire allahu akbar allahu akbar allahu akbar dheh waxay la mid tahay qofka habeenkii adigoo hurda haddaad riyo xun oo dhibaato badan aad ku riyooto maxaa maxaa same baa lagu yidhi dhinaciina iska rugo shaydaanka iska naaro saddex jeer xaggaa dhinaca iskaga tuf dabeetana iska seexo qof aan mu'min ahayn taa ma dareemo aynu xadiiskaa ku gebagabayno marka xadiiskaas dambe ee waa daciif kii hore muslim ayaa soo wariyey صaxiix ayuha can caqabata ibni khaalid الsakuni qaala xadaثana abu sacdi saciid ibn marzuban qaala samictu anas ibnu maliki yaquul waxaan maqlay anas ibnu maalik oo leh lan yabraxa الnaasu yas'aluuna cama lam yakun dadku marka ay camal beelaan ya ها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي وما أنا اسمها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري لن يبرح الناس يسألون عما لم يكن تدك وحان دعين دين ما يان إني اسويديان كام هادعي وحيا بدا كسو قاد أرأيت بل كورها أرقى كورها waa su-aalaha aan wanaagsanayn had iyo jeer waxaa laga sheekeeyaa wixii dhacay maa lam yakun dadku inay inay waxaan dhicin ay isweydiiyaan ma daynayaan xataa yaquuluu ilamaa iyo ay idhaahdaan allaahu khaaliqu kulli shayin ilaahay wax kasta isagaa abuuray ee faman khalaqa allah iyo ilaahay abuuray eeg waa waa iswaal qaldan soo maha allahu khaaliqu kulli shayin ilahay yacni qofku marka uu cilmigii naafica ahaa ee waxtarka ahaa qofku markuu seego mataahaad iyo meelo lagu lumo oo lagu hallaabo ayuu afka saaraa dabeetna waxaa ka soo baxa meelahaasna su-aalo aan loo baahnayn baa ka soo baxa su-aalahaas waxaa ka mid a tan oo kale dabeetna waxaa tidhahaa markaasoo kale xadiis kalea sheegaayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu shaydaanka markaana iska naar su-aalaha noocan oo kaleha jawaab ma lehe ilaahay cidna ma abu ilaahay isagaa wax abuure waaba khaaliqe alkhaaliqu laa yukhlaq basiid soo maaha alkhaaliqu laa yukhlaq abuuraha lama abuuray ilaahay isagaa wax abuuray wixii ka soo hadhayna waa makhluuq marka isu kaa qaban mayso ilaahay waa khaaliqiyo yaa abuuray ma isqabanaysa ilaahbaa wax abuura yaa abuuray so markaa makhluuq mu ahaadeen marka alkhaaliqu laa yukhlaqu acuudu biاllahi min الshayطan الrajim wsali اllahuma wslm wbaarak calى sayidina mxamed وآله وصحبه وسلم